أيها الإخوة والأخوات حفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليس قدبيا فتاوى شرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال بارك الله فيكم معاوى تهيها بين أربعة bisha dulqicdana ay tahay waxa weeye toddobiyo labaatan sannadii kun afar boqol iyo afartankii hijiriyada waxa aynu in sha allahu tacaala u fadhinaa sheekhuna alfaadil alqaadi maxamed sheekh cuhmaan maxamed ismaaciil inaynu su-aale weydiinno in sha allahu kelmadna uu inooga horraysiin doono taasoo ka mid ah facaaliyaadkii dowratu malik bn anas alraabicata cashra sayfiya haddii ilaahay yidhaahdo sheekhaynu kusoo dhoweynaynaa sheekhu ha kusoo dhowaado jaza allahu khayra
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اخواني في الله kollay ugu horayn mid waan ka cudur daaranayaa oo cinwaanku siduu markii hore ku baxay lafdi jamaca baa laga dhigay waana sida laftaydu aan rumaysnaa oo ah kollay mashaa'ikh badani inay ka qayb gasho majliska fatwada laakiin kollay duruufo jira daraaddeed hadda aniguunbay fadhidaa oo arrintii igu soo ururtay marka waxay iska noqonaysaa marka biyaha la waayo in waxa weeyaan ciidda lagu tayamumi karo oo aanay dhibaato ku jirin marka in sha allah wixii aynu garanno baynu masaa'ilka ka jawaabi doonnaa haddii ilaahay idmo taasi waa cudurdaarasho waxaan u gudbayaa kelmad kooban oo in sha allahu tacaala aan nasiixo naftayda iyo tiinaba u jeedinayo ugu horayn waxaa la inooga baahan yahay maadaamaynu dad muslimiina nahay siiba dalabatulcilmina aynu u badan nahay ilaahay subxaana wa tacaala inaynu ka baqanno oo cilmiga iyo aqoonta alle ina siiyey oo min nicamillaahi ka mid ah ninba inuu alle ka siiyeyba inaynu ilaahay subxaana wa tacaala kaga baqanno aynuna ogaanno innagoo keligeena waxa weeye oo aan cidiilana soconnin rabbi inaynu ishortaagi doonno wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati fardaa mid kastaba rabbi isagoo keligii abuu imanayaa cid ku garab siinaysaa ma jirto camalkaaga iyo wixii aad soo shaqaysatay iyo naxariista ilaahay unbaad subxaana wa tacaala u bandhigan tahay marka taasi aan ku dadaallo qodobka kale aan raacin lahaa waxa weeye cibaadaadku siday u dhan yihiin oo cilmiga diinigaahina uu ka mid yahay waxay u baahan yihiin al-ikhlaas wal-itibaac waxay u baahan yihiin in ilaahay subxaana wa tacaala loo badhax tiro oo ikhlaas loola yimaado oo ilaahay dartii ay kaa tahay iyo in loola yimaado itibaac in waxa weeye dariiqadii nebiga sala allahu calayh wasalam oo calaa fahmi salafi alumma ah in waxa weeye lagu raaco oo laga ilaaliyo ahwaada iyo waxyaabaha markaa sharciga khilaafsan oo dariiqii nebiga sala allahu calayh wasalam la raaco taasi baa waajib ah camal kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo oo cilmiga markaa shariicadu uu ka kow yahayna oo waxyaabaha ugu mudan yahay ee ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa kuu ifinaya waa in loola yimaadaa ikhlaas ilaahay dartii iyo itibaac marka ay sidaa tahay in badan waxaad arkaysaa dalabatulcilmigu iyaga oo ku celcelinaya waxa weeye cidda itibaaca laga waayey ee min ahlulbidaca ka mid noqotay ama dariiqii sunnada seegtay cidda noocaasiya cilmima laga qaadanayaa iyo waxa weeye umuuro la mida baad arkaysaa in badan iyaga oo ku celcelinaya marka waxaynu tilmaamaynaa cilmiga aad sheegaysaan ma ka mid yahay diinta mise kama mid aha haddii cilmigu diinta ka mid yahay oo salafu haadihi اlummana ay caddeeyeen ina hada alcilma diinun fanduruu canman ta'khuduuna diinakum waryaadheen cilmigu waa diin ee waxaa u fiirsataan oo u dhugmo yeelataan ciddaad diintiinna ka qaadanaysaan marka waxaan tilmaami lahaa waxaan wax badan shubahaad badan loogu lumin si badanna marba waxa weeye daca loogu jeedin cilmigu waxa uu ka mid yahay min umuuri iddiin umuuraha diintuna labadaa haddaanay helin ikhlaas ilaahay dartii inay kaa tahay iyo itibaac waxa weeyaan mid ansaxaysa ma aha sida aawadeed baa nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan ina min ashraadi asaaca an yultamasa alcilmu cinda alasaaqir waxaa ka mida calaamaadka qiyaame in cilmiga laga raadsado ahlulbidaca in laga raadsado sida bacdu salaf ay ku fasireen asaaqirta in looga jeedo ahlulbidaca tan noocaasiabaa ka mida calaamaadka qiyaame nebiguna waa ka digay sala allahu calayh wasalam masalan waa tilmaamay xadiiska saxiixa idaa ra'aytum aladiina yattabicuuna maa tashaabaha minh faulaa'ika aladiina sama allahu faxdarowhum markaa aragtaan kuwa raacaya tashaabuha qur'aanka raacraacaya kuwaasi waa kuwii alla ka digay ee ka digtoonaada marka runtii masaa'ilkaasoo aada mooddo in badan ama iminkaba as'ilooyinka aan ka arkayay dhowr inay ku saabsan yihiin waxba yaan wakhti badan la iskaga lumin waxa weeyaan cilmigu diinta ayuu ka mid yahay kuwooda ugu mudan cid aanad laga yaabo adduunba inaanad ku aaminteen inaad diintaada ku aamintaa sax ma aha marka arrinta noocaasiya waxaan tilmaamayaa in markaa nooca ay tahay imaamu ahli الsunna waاljamaca imaamu axmed ibnu xambal cibaaraadkii ka caanbaxay waxaa ka mid ahaa إiyaakum an taktubuu can axadi min asxaabi اlahwaaءi qaliila walaa kahiira calaykum biasxaabi اlaahaari wالsunan waxa uu yidhi waxaan idiinka digayaa oo idiin kala digayaa inaad wax ka qortaan axad ka mida asxaabu اlahwaaga wax yar iyo wax badan toona wax yar iyo wax badan toona inaad ka qortaan ayaan idinka digayaa waxaa markaa laasimtaan asxaabta aahaarta iyo sunanta asxaabtooda laasima marka runtii tan noocaasiyabay tahay in lagu kaaftoomo waayo si kasta oo waxa weeyaan qofka ahlulbidacaahi uu u leeyahay aqoon waxaa dhici kartaa inuu markaa wax aanad ka filanaynin oo wuxuun uu ta'awulayo inuu waxa weeye uu ku hoosgeliyo waa wax dhici karta qasaska markaa min rawaa'ic daraa'if ahlulcilmigu ay yidhaahdaan waxaa ka mid ah masalan muqiira ibnu shucba ayaa waxa uu tilmaamayey weligay igama qaalib noqonin masalan wiil yari mar baa laakiin waxaa igu dhacday buu yidhi inaan damcay inaan gabadh guursado dabeedna kaa yar baan la tashaday kii yaraa wuxuu igu yidhi buu yidhi waxba ha guursanina iska daa waxaan arkay iyada oo nin dhunkanayo ayaan arkay markaa iska daa markii wuxuu yidhi sidaasi dhacday muddo kadib baa waxaan maqlay gabadhii kii yaraa baa guursaday dabeedna waxaan ku idhi buu yidhi war waa sidee maxaad sidaan u yeesha ee qaabkan u samaysay dabeedna waxa uu igu yidhi buu yidhi dee markaan ku lahaa waxaan arkay iyada oon dhindhunkanayo iyadoo yaroo aabbaheed dhunkanayaabaan arkay bal hadda u fiirso iyadoo yar oo aabbaheed dhunkanayaa baan arkay sida bidaaya wanihaaya uu ku soo naqliyey ibnu kaiir marka xaqiiqatan ahlulbidacu waxa dhacda sida kaa yari wax u farsamaynayo kale inay markay doonaan wax kuu awilaan ay markaa wax uga jeedaan laakiin fii daahiri اlamri markaad sidaa u eegto aad moodayso inay waxa weeye ay wixii wax saxayiin misle markaad xaqiiqatulamri eegto waxa weeyaan waa wax si kale ah sida kaa yari dee waxa weeyaan uu markaa arrinta kaartada noocaasiyaa u dhigay marka xaqiiqatan waxaan aad iyo aad naftayda iyo tiinaba ugu boorin lahaa waxa weeye aakhira meel laga soo noqonaya maa sahayda la qaadanayaana waa inay noqotaa iyo zaadka loo qaadanayaa mid si badan looga dadaalay ninku hadduu is yidhaahdo iminka meel u guur ama qabo reermiyiga aad u sii yaqaano eh sahanka waa la sugaa meesha loo guuraya waa la soo sugaa dadkao dhan lagama qaatee waxaa la yidhaahdaa war looga qaateen ma yahay qofka arrinkaa soo sheegay intaa kadib baa reerka lagu raraa hadda lugooyada halkaa kaaga dhacdaa waad ka soo noqon karaysaa haddii xitaa abaar aad reerka u rarto waad ka soo noqon karaysaa laakiin aakhira meel laga soo noqonaya maaha qof kastowba adaan cidna u danaynayn ilaahay subxaana wa tacaala waxaad uga diindhiganayso aad iyo aad uga fiirso hana la ogaado dhammaanteen qof kastaaba inuu waxa weeye aamaashiisa iyo yididuulooyinkiisa iyo arrinkiisa oo dhani siday u dhan tahay inuu ilaahay ku xidho subxaana wa tacaala qof bani aadama kaa'inan mankaan waxa weeye umuurihiisu waa gaaban yihiine markaa ha isku xidhin waana arrin dhammaanaya laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isku xidh oo ilaahay muraaqabadiisa markaa mar kasta ogsoonow umuuraha aadu la yaab kale waxaa ka mid a qur'aanka markaad isha gelinayso aad arkayso luqmaanulxakiim wiilkiisii yaraa markuu la talinayey manaa cibaaraad aad u la yaab leh ayaa ilaahay qur'aanka inoogaga warramay oo u adeegsaday yaa bunaya inaha in takun midqaala xabbaةi min khardal fatakun fii sakraةi aw fi الsamaawaati aw fi اlardi yaأti biha allah yacnii waxa uu leeyahay waar wiilkaygiiyo wiilkaygiiyo haddii ay tahay wax markaa leeg xabad sinsina oo samaawaadka dhexdooda ama arlada dhexdeeda ama waxa weeye dhagax hoostii masalan la geliyo ilaahay subxaana wa tacaala waa la imanaya wax alla ka qarsooni ma jiraan wax alla ka qarsooni ma jiraan macnaa waxa uu rabaa inuu u tilmaamo addoonku inuu alle ku kaaftoomo inuu addoonku mar kasta ogaado in ilaahay arkayo subxaana wa tacaala waxba kuu tari mayso haddaad markaad meelahan debadaha joogto iyo markaad cidda waxa weeyaan aad ka hamranayso aad la joogto aad markaa cabsi muujisato marka aad qolkaaga gaara gashana habeen oo dhan ama wax xun aad ka daawanayso moobilka ama jihooyin khaldan aad kula xidhiidhayso ama waxa weeye cilmiga aad ka dhegaysanayso cid waxa weeye ehel aanu ahayn aad hoosta ku haysato marka kalena aad muujisanayso inaad sunnada iyo dariiqada fiican ku suganta ubadkeenna in badan waxaad arkaysaa markay waalidka arkaan ama waxa dareemaan hoostay gelinayaan moobilka waxbay haye aabbe waxa weeye maantaba cuni way xabeebsadayoo qur-aankiisi aanu akhrinayay hadda lam yaqra' aayatan waaxida aayad qurama akhriyin waxay ku habboon tahay ubadkeenna iyo ooryaheenna iyo ehelkeenna dhammaantoodba inaynu ku tarbiyayno inay ilaahay markaa xasuustaan oo ilaahay ku xidhmaan oo wixii kaleba ay ogaadaan in waxa weeye ay yihiin wax markaa laga kaaftoomi karayo laakiin ka loo noqonayo ee kownka dhanna iska leh mid hore iyo mid dambeba ee aan darfata cayn laga maarmi karaynin inuu ilaahay yahay subxaana wa tacaala oo aanay markaa noqonin cidda ugu liidatee eegaysa inay alle ka dhigaan oo indhaha ummadda kale ka baqaan kuwa allena aanay ka biqin oo markay waxa weeyaan isleeyihiin allunbaa idi arkaya cid kale idima aragto intay hareeraha iska eegaan qofba siduu doono aanu u socon markuu cid kale arkana aanu isku rogin moobillada iyo umuuraha iyo odhannin markaa waxa weeye xaggaasaan u jeeday iyo xaggaasaan u jeeday war ilaahay subxaana wa tacaala aan ku xidhanno isagana aan xasuusnaanno cid bani aadama oo aannu waxa weeyaan idinku yeedhayno inaad raacdaan oo nebi maxamed aan ka ahayn sala allahu calayh wasalam iyo dariiqii saxaabadiisu ay mareen oo waxa weeyaan nebiga dariiqiisii ku toosay haba yaraatee ma jirto ilaahay xaggiisaannu idinku yeedhaynaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin qofka ahlulxaqa ah naftiisa dadka uguma yeedho naftiisa dadka uguma yeedhayo cid kaloo bani aadama ku xidhanna ma leh waxa weeyaan adcuu ila allah waa xag alle allaa laysugu yeedhayaa ta inaga dhaxaysaa waa dariiqa xaqa ah haddaynu ka weecanno waxa weeye ma cidna ha cidayna ha nagu taageerin cidayna ha noogu samafalin dariiqa xaqa ah unbaa inaga dhaxeeya cid kasta oo waxa weeyaan kalena hadday qabiilnimo tahay iyo hadday xisbinimo tahay iyo hadday degaannimo tahay iyo hadday gacan wanaagsanoo uu kugu lahaa tahay midna ha ugu hamran ilaahay subxaana wa tacaala isku xidh isaga ayaa kugu filan ilaahay markaa alaysa allahu bikaafin cabdah ilaahay addoonkiisa waa ku filan yahay shaki ma laha bala waa ku filan yahay marka waxaa naftayda iyo tiinaba u dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa ha la ogaado dariiqii salafu haadihi اlummana yaan laga baydhin war taasaa liibaantu ku jirtaa taasi baa lagu badbaadayaa waxyaabahan dambe ee la dhoobdhoobayo wallaahi meelina ma geynayaan hadday tahay waxyaabahan kooxa kooxaysigan la samaystay iyo waxyaabahan loo tacasubayo ee waxa weeyaan ina kala qoqobaya wallaahi ninna meelgeyn maayaan wallaan maree inay ninna meelgeynayn waxa weeye qof kastooba rabbi baa lagu horgeynaya hebel baa yidhi iyo callaan baa yidhi iyo waxa weeyaan umuuraha ayaan lagu dagsoomin wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah war wixii laysku qabta xukumkiisu xag alluu jiraa ilaahay baa laysula noqonaya adilada kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ummadda ayaa markaa waxa weeye macsuum ah halkaasi baa loo noqonaya wixii kale oo dhani khata bay geeyayaan marka ilaahay subxaana wa tacaala ha laga baqo oo waxa weeyaan dariiqaasaa lagu badbaadayaae ha la raaco nasiixada markaa aan gudbinayaa taa weeye ilaahayna subxaana wa tacaala dhammaanteenba kuwii xaqa ku toosaha inaga dhigo jannadiisana uu ku mannaysto cadaabkiisana uu ka badbaadiyo waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin
sheekha ilaahay kelmaddaas ha ka abaalmariyo su-aalaha wixii uu sheekhu kelmaddaas yacnii soo hoosgelaya ee la soo qoray waynu dhaafaynaa wixii markaa kale ee faa'iidalayaen insha allahu tacaala tilmaamaynaa laakiin mar haddii sheekhu ay kelmaddiisa soo hoosgelaysa su-aalaha ku saabsan kelmadda sheekha nasteexadu waynu ka tegaynaa oo maxay haytooy uma banbaxayno su-aasha koobaad sheekh su-aashan waxay leedahay qofka cid xanta xajka ma lagaga dhaafayaa hadduu xaj tago
bismi illaahi اraxmaan اraxiim nebigu salى اllahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay man xaja falam yarfut walam yafsuq caada ka yowmi waladatu umuh cidda waxa weeye xaj la timaada ee wax markaa rafas iyo muqadimaat uljimaac iyo meel ka dhacya aan kula imanin fisqi iyo waxyaabahaasina aan ku kicin iyo mukhaalafaat sharciya oo ka soo hor jeeda umuuraha xajka inuu u noqonayo sidii waxa weeye maalintii hooyadii dhashay oo kale marka waxaa jira mas'ala ahlulcilmigu ay marka horeba isku hayaan min xaysu اlasli taasi oo ah kabaa'iru dunuubta ma lagu dhaafaa alacmaal الsaalixa alacmaal الsaalixa ma lagu dhaafaa masalada noocaasiya ahlulcilmiga in badani waxay yidhaahdeen kabaa'irta towbad baa loo shardiyaa ee laguma dhaafo ahlulcilmiga qayb ka midana waxay tilmaameen in lagu dhaafo qaarkoodna waa kala fasliyeenoo waxay yidhaahdeen acmaasha qaarkood baa lagu dhaafaayo adilada ku timi ama fii bacdi alashkhaas markay la yimaadaanee sifo gaara ay ula yimaadaan ayaa lagu dhaafaa oo waxaa dhici karta salaadda aad tukanayso qof waxa weeye sakaa'iru dunuub in lagaga dhaafo waayo wax badan baa ka dhiman oo salaaddu waxaa laga yaabaa halkii alla ka yidhi ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar inay kuwo badan wax badan ay ka reebi weydo waayo salaaddu salaaddii loo baahnaa baanay ahayn qaarkoodna inay waxa weeye heerka ay gaadhsiisan tahay ay kabaa'iru dunuub ka masaxdo ayaa dhici karta maxaa yeelay nebigu sala allahu calayh wasalam xadiiska saxiixa markuu tilmaamayey salaadda mahalkeedu wuxuu ka dhigan yahay qof markaa albaabkiisa ay marayso webi qulqulaya oo weliba khamrin uu ku tilmaamay nebigu biyo badan qofkaasi hal yabqaa min darani shay oo maalintii shan jeer ku maydhanaya uskagii iyo qaajeerkii miyay wax kaga baaqi noqonayaan saxaabadu maya bay yidhaahdeen wuxuu tilmaamay nebigu miaalka iyo maalka salaadaha waxa weeya shan tahay inay sidaa tahay marka ahlulcilmiga qaybtan le waa lagu dhaafaya waxay yidhaahdeen say u suuragal tahay iyada oo kabaa'iru dunuub ay saaran tahay in la yidhaahdo waa laga maydhay maxaa laga maydhay uskaga kuwii ugu waaweynaabaa saarane intii yaryareedumaa ka maydhantay halkaa waxaa laga fahmayaa bay yidhahdeen cibaadaadka inay jirto qayb waxa weeye alle uu ku dhaafayo dunuubta teeda waaweyn xajka oo kalena waxaynu arkaynaa xadiisku inuu tilmaamayey in waxa weeye uu u noqonayo hadduu umuuraha ka tago ka yowmi walaadata ummuh maalintii hooyadii dhashay ee uu bilaa dembiga ahaa marka aqwaasha ahlulcilmiga waxaa ila xoog badan qowlka odhanaya xantu haba noqoto min xuquuqi اlaadamiyiin kabaa'iru dunuubna ha noqoto eh in waxa weeye hadduu xaj markaa mabruura uu la yimaado laysa lahu اljazaءu ila اljanna in lagaga dhaafayo qowlkaasi baa ila xoog badan naftayduna u iilanaysaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
su-aashani waxay leedahay sheekh waxaa jirta yacnii whatsappka aaladda la yidhaahdo waxa soo gala waxaa laga sameeyaa guruubyo guruubyadana waxay isugu yimaada mararka qaar rag iyo dumar inay ka wada mid noqdaan sheekh taasi ikhtilaad ma noqon kartaa xukunkii ikhtilaadka ma yeelan kartaa
xaqiiqatan waxaan baraha bulshadu ama waxa weeyaan meelahan bulshadu had iyo jeer ay ku wada xidhiidhaa waa wax umuuro badan la soo darriyey oo waxa weeyaan aan hore loo aqoon jirin altawaasul اlijtimaaci waana wax keensanaya bulsho kala fogi misna xidhiidh gaar ah noocma inuu ka dhaxeeyo oo laga yaabo halkaa in laysugu soo galo oo ama qabiil ahaan whatsappkani kulminayo oo dabadeedna aad arkayso iyaga oo waxa weeyaan marna gabadhi ay ra'yigeeda dhiibanayso marna nin dhiibanayo marna taageero badan gabadhaa loo muujinayo inantaa loo muujinayo codkeedu maasha allah hawsha meel wacan bay dhigtay digdig badan ay halkaa ka socoto lagana yaabo inay dambidayaan sidan oo ay isleeyihiin wax badan oo umuuraha reerkaa ku qabsoomaya ama arrimo kale oo bulshada kulmiya in la isugu yimaado arrinta noocaas yahay min xaysu listilaax alcilmiyi ikhtilaad lama odhanayo oo bimacnaa ikhtilaad ma aha min xaysu اlisطilaax alcilmiyi marka laga eego ma aha ikhtilaad iyo waxa weeyaan isku daran iyo isdhexgalkii la yaqaanay ma aha laakiin nooc maa xukumkeedii wax badan buu ka qaadanaya ahlulcilmigana in badani waa ka digeen oo min culamaaءi اlmucaasiriina waa ka digeen aad bay u diideen laakiin waxaana loo diidayaa isagaan ikhtilaadba sidiisa u ahayn waxa weeyaan waa maxalulfitna fitnuu maxal u yahay waayo masalan inantii itisaalaadkeedii rasmiga ahaa iyo meeshii lagala xidhiidhayay waa adigan helay bahalkanina waxa weeye khalwooyin iyo umuuro kaluu gelaya min xaysu alikhtilaadba haddaan laga eegin khalwooyin kale iyo waxyaabo kaluu leeyahay oo la gaar noqoshiyo maantaba halowdaasun la yskurayo ama layfka soo galo halkaa ka muuqa la odhanayo marka umuuraha iyadoo la diidayo maadaama xitaa dumarkii la yidhi adimada ayay dhulka ku dhufannin si ay markaa quruxdooda u muujiyaan oo raggii aanay soo jeedinin oo cadarkii iyo uduggii loo diiday dareenka ragga soo jiidanayay ayaa in waxa weeye goob qura ay ku kulmaan oo halkaa laga sheekaysto oo am weligeedba ha la yidhaahdo halkan dhexaanu soo dhigaynaaye fitno ayay markaa dariiqu tahay marka arrintaasi arrin saxa ma aha arrin hadboonna ma aha waana arrin ay tahay in laga digtoonaado oo si badan waxa weeye la isugu dayo intii laga fogaan karo in laga fogaado laakiin ma odhanayno waa ikhtilaad sidiisii ah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
jasaa allahu khayran sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay asbaabta ugu fiican ee uu qofku arsaaq ku heli karaa maxaa ka mid ah
n ugu horayn cidda risiqa bixisaa waa ilaahay subxaana wa tacaala in allah huwa arazaaqu dulquwati اlmatiin ilahay subxaana wa tacala risiqa isaga ayaa bixiya wa fi الsamaaءi risqukum wamaa tuucaduun mar hadday sidaa tahay waxa weeye risiqa xalaal iyo xaaraanba waa risiq mid kastaaba waa min allah waa risiq weeye mid meel kale ka imanaya ma jiro risiq meel kale ka imanaya ama xaaraan ha noqdo ama xalaal ha noqday ma jirto laakiin waxaa laynagu addoonsaday laynoona ogol yahay mid xalaala inaynu raadsanno oo fa ajmiluu fi alab saa nebiguba tilmaamaya markaa in la hagaajiyo waxa weeye sida wax loo raadsanayo asbaabta risiqa kordhisa waxaa ka mid ah in qaraabada la xidhiidhiyo oo masalan silat larxaam la sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala markaa in la baryo oo baryada ilaahay la baryayaa waa ka mid sadaqadda wax lala baxayaa oo subax kasta laba malag baa soo dega oo midna uu tilmaamayo ilaahay ou ka markaa wax bixiya bedel sii khayr qaba midna uu tilmaamaya ka haysanaya ee bakhaylka ku dhegan allahay ou dhimitaan sii marka asbaabta risiqay ka mid tahay sadaqada iyo in wax lala baxo waalidka oo loo ixsaan sameeyo ayaa markaa riximka aynu sheegayno ugu horeeya marka xaqiiqatan umuuraha daacaadku siday u dhan yihiinba qaarkoodna adiladu si gaaraha ugu timaado laakiin umuuraha daacaadku siday u dhan yihiinba waa min wasaa'ili risqi weeye dariiqooyinka markaa risqiga ayay ka mid yihiin oo waxa weeyaan shakhsigu hadduu min camali yaddihi xitaa u kaco xaabo uu dhabarka ku soo qaatana ha noqotee ilaahay subxaana wa tacaala risiqa waa u fudaydinayaa marka daacaadka oo dhani waxay dariiq u yihiin marka risiq wanaagsan inaad hesho marka taasi baan ku soo ururin lahaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
jasaa allahu khayran sheekha saa'ilkani wuxuu leeyahay cayda ama wax ka sheega madaxda ama inaanay si loo bixiyo miyay ka mid tahay khuruuj in lagu baxay oo kale
ugu horrayn waxaa xusid mudan qofka muslimka ahi waxa uu nebigu ku tilmaamay almuslim waa man salima almuslimuuna min lisaani wayaddi muslimku inuu yahay ka muslimiintu ay ka badbaadeen afkiisa iyo gacantiisa waa midda kale nebiga waxaa ka sugan sala allahu calayh wasalam sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaalu kufru waxa weeye muslimka in la caayaa waa faasiqnimo la dagaalankiisuna waa kufri weeye waa nooc ka mida kufriga weeye marka haddaan dee la xalaashan iyo waxyaabo kale raacin waa kufrun duuna kufr marka ay sidaa tahay waa muslim calaa sabiili اlcumuum siduu u dhan yahayba marka uu yahay madaxna waa ka sii mudan yahay waayo muslimiinta waa mudanahoodii wey heerkuu doonaya waa madaxnimadiisu ha joogto alculamaa walumaraa waxay mudan yihiin ixtiraam gaar ah oo waxa weeye ay tahay in la ilaaliyo qofka kale muslimkii iska caadiga aba inaad naanays aanu ka raalli ahayn u bixiso adilada sharcigu waa diiday kitaabka iyo sunnaduba iyo ijmaaca ummadduba markuu nin madaxa yahayna waa ka sii mudan yahay shakhsiga inaad masaawidiisa tirisiyo foolxumooyinkiisana salafka in badani waxa ay ku dareen markaa khuruuj ayaa ay ku dareen arrinta noocaasi ah waayo wasiilay u tahay waa dariiqa kubixista weeye alwasaa'ilna laha axkaamu lmaqaasi wasaa'ishuna in badan waxay qaadataa waxyaabaha looga qastinayo waxa weeye ayay qaadataa si badan baana adiladu u diiday in la ihaaneeyo oo waxa weeye la dulleeyo madaxda marka runtii inaanay si xunxun loo bixiyo ama in la xaqiro ama in majaalista lagaga sheekeeyo xumaantooda kullu hada waa min almuxaramaat oo waxyaaba alla xaaraam yeelay ee aan bannaanayn oo foolxumadooda in la muujiyo maa allaahuma ilaa shaygu inuu yahay shay dee ummadduba ka siman tahay macnaha foolxumadan iyo waxan iyo madaxda aanu gaar ahayn inuu yahay munkar intishaaray iyo waxyaabaha la midkaa munkar sidiisa u faafay oo markaana aan madaxda gaar loo cayimayne masalan imanka dimuqraadiyaddoo kaliya wixii la mid ah dee waxa weeyaan sideeda looga digayo oo foolxumadeeda la sheegayo bunuunku ribowiya sideeda looga digayo qaab inay macsidani wax dee caama tahay oo aad leedahay alxukmu biqayri ma anzala allah aad leedahay waryaadhaheen madax iyo majaba xukaaman wa maxkuumiin waajib bay inagu tahay inaynu ilaahay kitaabkiisa isku xukunno iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam xaaraan baanay inaga tahay inaynu ka weecannaa war madaxayna taa noogu hor markaa hormuud ahaada hadday arrintu arrin guud tahay oo calaa sabiili alcumuum ah munkarkuna uu munkar guud yahay waxa weeye xaaladda noocaasi oo kalea dhib ma keento ahlulcilmiguna ma diidayaan laakiin waxa weeye inaad si gaara u abbaarto oo aad taahay tusaale ahaan madaxweynuhu magacaasuu leeyahay ama ku-xigeenkiisu magacaasuu leeyahay ama wasiir hebel waa noocaa ama waxa weeyaan baarlamaanku waa noocaa oo aad si gaara u abbaartaa laysa min dariiqi ahli sunna waljamaaca kama mid aha waana nooc ka mid a khuruujka lagu baxayo a'immada markaa sunnada lagu baxayo waayo mar haddaad ka aaminsan tahay imaam iyo nin madax ah oo muslimka ka mid a haddaad ka aaminsan tahay waa inaad ka hadhaa foolxumooyinka noocaasi ah casrigeennana way badan tahay waana runtii waxaan odhan karaa waa weylaadka ay soo jiideen wax badan oo ka mid ah waxa weeyaan jamaacaadka la sameeyey wax badan oo ka mida weylaadka ay soo jiideen bay ka mid tahay iyagoo kuwo badani leh waxaannu aaminsannahay in xaakimku muslim yahay ayaa maxay ku kaceen inay marka hore dowlad ka hoos samaystaan hadduu xaakimku aada muslim u qirtayna xaq uma lihid inaad koox ka hoos dhisto marka iyadana awaamirteeda la raacayo baycadeeda lehoo waxa weeye aad leedahay imaamku diintii baanu si wacan u dabaqayno waxa weeye hawshaa iyada a baanu annagu u qumaynaa wax badan oo ka mid oo ku dadaalaynaa sidii loo toosin lahaa taasina ay keensato golihii la ysugu yimaadaba in lagu xanto waxa weeyaan way kharriban yihiin xaggaana waynu kaga baxaynaa xaggaana waa kaga ridaynaa waxaanaynu samaynaynaa waa weylaadka ay soo jiiday bay ka mid tahay iyo waxaan qabaliyada ee innaga dhexdeenna ku badani iyada lafteedu waa waxyaabaa ay soo jiiday oo ninku mar haddaanu ninka madaxda ahi reerkoodaba ahayn isagoo reerkii u tacasubaya inuu iskaga miiso innaga waynaga dhan eh waxa weeye sidanuu yahay waa belaysan yaho gobolkeennaba sidan kuma ahae waa waxyaabaha ay soo jiiday waxyaabaha kale ee sii fudaydiyey waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaano warbaahinta noocyadeeda kala duwan qofkii markuu waxba garan waayaba waar warbaahinta igu yaadh madaxweyne waxaannu ku leenahay war adiga madaxweyneha intaydii dhaxaysa dheeraysidaa ilaa hada alxad macnaa halkii u sarraysay halkii u hoosaysaa mar qura yani waxyaabaha noocaasiya bay ka mid tahay marka runtii waxyaabaha masaawida keenaysa iyo waxyaabaha foolxumooyinka ah kuwaasi waa ka mid marka waa shay aan bannaanayn madaxda ceebtooda in majaalista lagaga sheekeeyo oo lagu wadwado arrin sharciga islaamka ku bannaanna ma aha qofkii nasteexa la doonaya sidiisa ugu gudbiyo intaasoo dariiq oo lagu gaadhsiin karayaa jira intaasoo dariiqoo lagu gaadhsiin karayo ayaa jira oo ay dhici karayso inuu ku gaadhsiiyo hadduu markaa xitaa warbaahintan uu sheegayo u adeegsanayo waa inuu markaa lafteeda si aan dhaleecayn lahayn oo sidii hadduu ummadda ka hor yidhaahdo aan dhibu muuqateen inuu u yidhaahdo mooyaane si qaawanoo kale inuu u yidhaahdo oo uu cid kastoo wax magarada dhegteeda ku ridaa isagoo naseexa uga jeeda bay nooc min alkhuruuj noqonaysaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam
jasaaka allahu khayran sheekh saa'ilkana wuxuu leeyahay inkiridda la inkiro xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ama la diido xukunkeedu muxuu yahay
xadiiska nebiga sala allahu calayh wasalam waa masdarka labaad ee waxa weeyaan tashriica iyo halka labaad ee markaa sharci laga qaato wey wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa inamaa uutiitu lqur'aana wamilahu macah nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu ku hadlayaa waa waxyi sunnadiisuna waxyigay ka mid tahay hawada nebigu marnaba hawadiisa ma hadlin sala allahu calayh wasalam ee dhammaan wuxuu ku hadlayaa waa xaq waxaana uu tilmaamay in la siiyey qur'aanka iyo mid kaloo u dhigmaya oo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam in sunnada nebiga la inkiraana jumlatan loo inkiraa waa gaalnimo cad wey oo ambiya isku daahirin wey waa gaalnimo cad weeye biijmaaci ahli ilcilm waayo qofka sunnada nebi maxamed diidaya sala allahu calayh wasalam siduu u tukanayaa ile salaadda sida loo tukanayo qur-aanku ma caddaynin sunnada caddaysay yaa ku yidhi duhur waa afar yaa ku yidhi casarku waa afar yaa ku yidhi cishuhu waa afar maqribkuna waa saddex subaxuna waa laba waa sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam zakada yaa u sheegay in geela iyo adhiga iyo lo'da iyo lacagta iyo waxa laga bixinayo waa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam soomta wixii jebinaya iyo umuuraheeda wax badan oo ka mid ah sunnada caddaysay wax badan sunnada caddaysay marka qofka sunnada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam diidayaa dee waxa uu ku talagalay diinta si dhaba inuu uga baxo wax allaaliya wax uga baaqi noqonayaa ma jiraan xajka hadda loo dareerayo sunnada nebigaa caddaysay sala allahu aleh wasalam qur-aanku si guuduunbuu u sheegay laakiin qaabka loo xajidayo nebigaa caddaeyey sala allahu aleh wasalam khuduu canii manaasikakum marka waa dalaal cad iyo baadi cad in la yidhaahdo qur'aankaanu qaadanaynaa sunnada nebigaanu ka tegaynaa sala allahu aleh wasalam waana gaalnimo aan qofka muslimnimo waxba uga baaqi ahayn wallahu subxaanahu wa tacala aclam
jasaaka allahu khayran sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay waan ka soo hadalnay in maxay hayto ahlu bidaca aan laga qaadan karin cilmi laakiin qur'aanka oo keliya ma laga qaadan karaa
xaqiiqatan waynu sheegnay ahlulbidaca inay maadaamay sunnadii nebiga khilaafeen sala allahu alayh wasalam iyo hadyigii salafu hadihi alumma inay ummad inkaaran yihiin laa shaka fii dalik nebiguna sala allahu alayh wasalam khudabkiisa in badan buu ku bilaaban jiray kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar macnaa mid kastoo lala soo dariyaa waa baadi bidco kastaabana xale mid kastoo lala soo dariyaa waa bidco bidco kastaabana waa baadi say u dhantahay bidcadu waa baadi baadiduna markaa waa fi nnaar waa shay markaa naarta lagu gelayo naar ku horseedaya marka ay sidaa tahay marka hore min xaysu اlasli baynu ka hadalnay asal ahaan waxa weeye qof ahlulbidaca inaan la tawqiirin waman yuhin illaahu famaa lahu min muqrin qof alla dulleeyey cid maamuusaysaa ma jirto marka hore ahlulbidac waa inaan la maamuusin waayo laba cillo ayaa imanaysa sida saaxib alictisaam kitaabkiisa markaa shaadibi uu ku tilmaamay ictisaamka la yidhaahdo kitaabkiisa uu ku sheegay waxa weeye oo ah kow labada arrimoodbana marka hadmin bay kula soo noqonaysaa cala alislaam oo ah qofkii inaad weynayso oo ummaddii ku daganto oo dadkii kale laftoodu inay ku dagmaan ummaddii kalaad dagaysaa markaad waxu doonanayso adiga laftaadii inuu ku simbirirxiyo si kale kuu weeciyo aamin lagama aha umuur kastoo xaggiisa kaaga imanaysaa diintaada halis bay u tahay iyadoo ay sidaa tahay waxaa jira xaalaad gaara oo ahlulcilmigu markay isu eegaan min xaysu almaslaxati waalmafsada maslaxada iyo mafsadada meelo gaara way jirtaayoo calaa sabiili lmustathnaa ah oo wakhtiyada qaarkood laga soo reebaa ama ha noqoto wakhtigii xadiiska oo kale werinta xadiiska haddaanu daaci ku ahayn bidcadiisa iyo waxyaabaha la midka ah ama ha noqoto marka cid kaloo masalan qur-aankii laga baranayaaba aanay jirin ama ha noqoto waxa weeyaan marka uu maado ku xunyaho dhinac kaloo qura wax ka suuro geli karaya calaa bacdi shuruud laakiin runtii mid iminka loo baahan yahay oo iminka laga qiil dhiganaya maaha suwari way jirtaa bacdu suwar oo calaa sabiili istinaa ah laakiin asalku waxa weeye ahlulsunnuhuna marka hore ay isku waafaqsan yihiin ahlulbidaca in la dulleeyo oo laga hijroodo oo aan waxa weeyaan la qiimaynin cilmila noo doonan asalku waa sidaa asalku waa sidaa marka haddii ay si xaaladdan maslaxa keensato wax kale cid kale la waayo xaaladdaasi calaa sabiili almustathnaa bay noqonaysaa laakiin kollayba mid iminka lagu dagmayo oo laga qiil dhiganaya ma aha wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
jasaaka allahu khayran sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay daalibu cilmigu markuu cilmiga wado ma waxaa habboon inuu guursado mise waa inuu dib u dhigaa inta uu dalabka wado
runtii umuuraha qofba waxa u saalixa ah ee u habbooni waa arrin gaar ah oo iskuna khilaafta bixasabi alashkhaasi walaxwaali iyo walasmina asalkabana isma diidayaan nikaaxa iyo waxbarashadu sida qolyahan reer galbeedku iminka ummadda ay ku soo darrisiiyeen ee dumarkii oo kale odhanaya waxbarashada ha la wado waxa weeyaan guurku waxbarashadu ka reebayaa iyo umuuraha noocaasiya yacni arrin saxan ma aha arrin saxan ma aha nebiguna sala allahu calayh wasalam dhallinyarada guurka waa ku boorriyey iyada oo dawaabideeduna ay daba taallo iyo waxyaabaha loo eegaya yaa macshara shabaab man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj dhallinyarooy kii guurigal awoodaya ha guursado fa innahu aqadu lilbasar waaxsanu lilfarj maxaa yeelay indhaha arrintana u laabis badan guurka xubin tarankana u ilaalin badan waman lam yastatic fa calayhi bisawm fa innahu lahu wijaa qofkii aan kari karayna ha soomo oo soomta ha laasimo taasi baa dhufaanis u ah oo waxa weeye hamadiisii hoos u dhigaysa markaa bani aadamku way iskhilaafsan yihin waa kala gedisan yihin hal daabid oo qura lama siin karo waxaa dhici karta qof waxa weeyaan cilmigii alla u furay subxaana wa tacaala marka baahi kale oo imminka guuroo ku shidanna aanay jirin haddii la doono adduunka iyo waxaasina aanay u sahlanayn dee kaasi cilmiga ha qaabilo xataa yuqniyahum allahu min fadli ilaa ilaahay uu waxa weyaan deeqdiisa ka siinayo uu wax uu ku guursanayo dee cilmiguu qaabili ka waxa weeye arrinkiisu baahi badan arrintaa u qaba laga yaabo waxa weeyaan waxna inuu gacanta ku haystaa inuu yidhaahdo cilmi baan baranayaa guurka uga tagaa arrin saxa ma aha arrin saxa maaha waxay noqonaysaa inuu guursado cilmigana wixii alla uga fudaydiyo uu ka barto maxaa yeelay waxaa dhici karta inay fitan ku noqoto cilmigana uu raacraacayo isagoo arrinkiisuna aanu fiicnayn waayo nikaaxu axkaamulkhamsaha ku dareersada mararka qaarkood buu waajib noqonaya marka shakhsigu uu naftiisa zino uga boqo waajib buu ku noqonayaa hadduu awoodi karayo wuxuu ku guursado heli karayo haddii kalena inuu xagga soomta iyo wixii uu nafta ku difaaci lahaa u dhaqaaqaabay noqonaysaa marka isma diidayaan qof kastabana marba xaaladiisa ta ku habboon ayuu ku dhaqaaqi doonaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
jasaa allahu khayran sheekha saa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay matagu ma nijaasba
ahlulcilmiga waxa weeyaan labada qowl ay masalada ka leeyihiin qaarkood itifaaqba ha ku soo rareene waxaa ila xoog badan qolada tidhi waa nijaaso inuu nijaaso yahay qowlkaasi baa ila xoog badan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay galabnimada caashuuraa miyay jirtaa in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa samaa dunyaa uu u soo dego maxaase u daliila
yowm alcashuuraa ma ogi wax daliila oo ku soo arooray oo tilmaamaya in alla soo degayo subxaana wa tacaala cashiyatu markaa yowm alcarafa ayaa adiladu ku timi ama cashuuraa waa maya ma ogi ayi daliilin oo ku soo arooray waxa weeye arrintaa iyada ah shayga marka la yidhahdo waa jiraabaa la yidhahdaa ma daliile dee markaa iminka cadamu daliil lahu daliil inaan daliil loo haynin baaba u daliila marka wax daliila uma ogin oo arrintaa iyadaa ku soo arooray wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
saa'ilkanna wuxuu leeyahay sheekh qofku isagoo taagan ma kaaji karaa
haddii ay xaaja jirto keensanaysa oo ay xaaja jirto waxa weeye dhibaata kuma jirto laakiin asalku sida adilada ku timi waa inaanu ku kaajayn laakiin haddii xaaja jirto sida ama meeshu inay ku daafo tahay sida nebiga oo kale sal allahu aleh wasalam wakhti ahaan ka sugan ama qofka dee adimaduba xanuunayaan oo fadhigu ku dhib yahay iyo waxyaabaha la midkaha dhibaata kuma jirto cinda alxaaja waa caadi wey wax dhibaato le maaha gaalkaa sarajooga ku kaaja arrin saxa maaha way isaga badan yihiinoo iyaga had iyo jeer waxaa jira meelahooda markaad waddamadooda iyo tagto meelo yaryaroo gaaroo loo sameeyey oo sarajoogga ay ku wadayaan oo iyagu aanay biyo iyo waxba toonan loo dhigayna xabad kinagisa u yaallaano sarajoogga uu markaa mid kastaba suudhkiisa isagoo xidhan hawshiisa halkaa ku wadayo oo loogu talagalayoo de ay safgelayaan marka haddii addimadu ama ku yaro xanuunayaano adna aad safka la gasho waxba dhibaata kuma jirto waxba dhibaata kuma jirto waxa weeye cinda alxaaja dhib ma leh laakiin min xaysu alasli sida adilada ku timi waa maya waxaa habboon qofku si aanay nijaasadu ugu duulduulin waxa weeyaan inuu la fadhiisto weliba taa lafteeda sara joogga adilada marka xale marka ahlulcilmigu ay sheegayaan ay leeyihiin waxa weeyaan raggu waxa weeyaan sara joogga waa lagu kaaji karaa cidda laga hadlayaa waa ragga unbay ahdeen sida uu wadaad kale kitaabka waxa weeye alixkaam fi ma yakhtalifu fiihi alixkaam fi ma yakhtalifu fiihi اrijaalu wالnisaءu min alaxkaam wadaadka risaaladda doctoraaga ku qaatay waxyaabaha furuuqda u dhexeeya rag iyo dumarka markuu marayo masaladaasuu ku daraya wuxuu leeyay dee sarajooga laga hadlayaa waa ragga waayo iyagu si uunbay isaga hawshaa isaga basrin karayaan marka almuhim cinda alxaaja hadday jirto oo weliba aad dee markaana iska ilaalinayso si aan dabayshiya kuugu soo celin dhib ma jiro laakiin cinda cadami alxaaja maya fadhiga ayay arrintu noqonaysaa wallahu subxaana wa tacala aclam
jasaaka allahu khayran sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay taswiirta maxaa ka bannaan se dhammaanteed ma wada xaaraanba
ugu horayn mid waa muhim in la dareemo nebigu sala allahu alayh wasalam sawirka aad buu uga digay waciid badanna waa ku soo arooray adilo badanna waa ku timi marka ina ashhad الnaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun ama min ashhad الnaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun labada lafti baa la soo wariyey laakiin waxay adiladu tilmaamaysaa ka ugu cadaab daran inuu markaa ka mid yahay kuwa wax sawiraya maalinta qiyaamo ummadda kuwa ugu cadaabka daran leh marka ahlulcilmigu min xaysu اlasli way isku waafaqsan yihiin inuu jiro taswiirta qayb xaaraana waa ijmaacan qayb bannaani inay jirtana waa ijmaacan oo aanay dhammaan xaaraam ahayn ee qayb bannaani inay jirtana waa ijmaacan haddaba maxaa lagu kala qaybinayaa ee daabit u noqonaya arrinta noocaasiya bay isku khilaafeen ikhtilaafan kaiiran khilaaf fara badan markay isla qireen taswiirta qayb bannaani inay jirto ijmaacan qayb xaaraamahi inay jirtona ijmaacan haddaba maxaa lagu kala saarayaa oo qaybta la soo reebayaa waa tiye arrinta noocaasiya baa khilaafkeedu fara badan yahay haddii suuradu ay madaxa ka go'an tahayna taa loo jeedo maaha ee waa marka ay macal madaxeeda wadato hadday tahay tan macnaha sanamka ahee waxa weeyaan dee harh kalehe weyna taasina waa maxalulijmaac inay xaaraam tahay laakiin wixii intaa ka soo hadhay khilaaf baa gelaya oo suwarta carruurta loo iibiyo iyo waxyaabaha la midka ah iyo kuwan waxa weeyaan xaajaadku keensanayaane ama hadday tahay tii markaa baasaboorada iyo markaa waxyaabahan taysarayaasha iyo waxyaabaha noocaasi ah ta noocaasi ahina inay bannaan tahay laa ishkaala fii daalik marka mas'aladu marka laysku soo ururiyo waxaynu leenahay taswiirtu asalkeedu waa xaaraam laakiin waxay ku bannaanaataa cinda alxaajati wadaruura wadaruura haddaba waa lasla inta badan waa daabit baa loo helaa waa laysla fahmaaya laakiin lafdiga xaaja waa lafdi madaad ah fuqahaduna inta badan daabitkiisa ay si badan isugu khilaafaan markaynu leenahay cinda alxaajati wadaruura lafdiga xaaja markaynu tilmaanay waayo waxyaabaha la baneeyey in badanoo ka mid ahi daruuraad maaha ee waa xaajiyaad marka waxaanu leenahay taswiirtu asalkeedu waa xaaraam ilamaa cinda alxaajati wadaruura mooyaane haddaba daruura waa adag tahayoo iyada waa layska fahmaya xaaja baa iska macno ballaadhan ah tan noocaasi ahi maxal ijtihaada bay gelaysaa nin wuxuu arkayaa tacliimkii iyo waxyaabaha in lagu gudbiyaa inay maanta tahay min alxaajiyaat ninna qayb ka mida buu arkayaa iyadoo dhan kuma tawasucayo ninna waxaa dhici karaysa inuu arko baahiba inaan loo qabin marka ay noocaa tahay min hadihi alxayiya masaladu ijtihaad bay ka noqonaysaa min hadihi alxayiya ijtihaad bay ka noqonaysaa ahlulcilmigii hore haddaad eegtana masalada siay isugu khilaafeen waa macruuf marka masaladan oo kale waa min almasaa'il alfiqhiya wey laa min almasaa'il alcaqadiya walmanhajiya masaa'ilka fiqiga abay ka mid tahay masaa'ilka caqadiga ah iyo masaa'ilka waxa weeye manhajiga ah kama mid aha marka kollay ugu horreyn waxaan ku naseexaynayaa arrintaa inaan la badsan oo weliba dhallinyaradu meeshay tagaanba facebook ay soo dhig iyo meeshaynu istaagnaba aan sasawirno iyo markaynu buurta ka soo degayno iyo markaynu ku sii soconno iyo markaynu dugsiga tagno iyo innagoo wadaad hebel ag fadhina igu sawirtaa badan moogta igu sawirto inaga ilaaliya baashaasi sax maaha in lagu tawasuco maaha igu sawirto meesha ma leeka mid kalena sax maaha oo waxa weeyaan masaa'il ahlulcilmigu weligood isku khilaafi jireen in maanta ummadda si adag loogu dhaliiceeyo weliba tabdiic la damco in laga dhaliyaa arrintaasi arrin saxa maaha arrintaasi arrin saxa ma aha masaladu ijtihaad bay saa'iq u tahay waxba yaan la buunbuuninin halkay leedahay ha la dhigo marka waxaanu leenahay masaladu qaabkaasi weeye ilaahayna subxaana wa tacala xaqa inagu sugo kii u arka isagu inuu ka soo muuqdo tifiyadiiya wixii la mida waxa weyaan laa cayba calayhi laa cayba calayh kii waxa weeyaan u arki waayana laa cayba calayh masaladu ijtihaad waa gelaysaa masaladu ijtihaad waa gelaysaa wujuuhda aynu ka til mar haddaan maxalkii ijmaaca aanay ahayn maxalka ijmaacu waa maxal ijmaac maxalka jawaaska laysla ogol yahayna waa maxal jawaas maxalka laysku khilaafay ijtihaad buu saa'iqu yahay wallahu subxaanahu wa tacala aclam
sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay nidaamka la idhahdo forex ama sarifka lacagaha ajanabigaa cabar alinternet lagu kala sarifto maxay xukunkeedu tahay
koley forex exchange koley wakhtiyo horena waynu ka hadalnay arrinta noocaasi ah ee waxa weeyaan foreyanka noocaasi ah ee cabra alinternet wax lagu kala sarifanayo ahlulcilmigu si badan ayay uga hadleen maaha wax cusub innagaad moodaa dhexdeenna inay ku cusub tahay innagaad mooddaa inay dhexdeenna ku cusub tahay iyada iyo shirkadaha kale la nooca ah ee waxa weeye saaxada ka shaqaynaya markaad eegto sida waxa weeye loo isticmaalayo iyo majaamicu alfiqhiya qaraarada ay ka soo saareen waxa weeye qaabka ay u dhigan tahay sharcan arrin saxa ma aha arrin saxa ma aha ribada labadeedii noocba way gelayaan qarar badanna waa ku sugan yahay waxa weeye arrintaasina arrin bannaan ma aha laakiin iminka haddaynu isnaano xitaa nooceeda miihaaliya oo afarta rukni ay ku istaagayso ama shanta aynu isnaano kala wada wakhtigaba yada inaga qaadanaysa kolle mar hore waxaan filayaa malaa ama shan iyo toban daqiiqay soconaysa kelmad mar inaan kelmad yar ka duubay baa jirtay arrinta noocaasi ahi waxaynu leenahay foregaska baashan la yidhaahde saa layskaga soo gaabiyo arrin sharcan bannaan ma aha sarifka noocaasi ayana sarif saxa ma aha markaynu sidaa leenahay macnaheedu ma aha internadoo dhan in wax laguu sarrifaaba mamnuuca sidaa uma jeedno laakiin tan iyo dariiqada ay u shaqaynayso iyo kuwa la midka ah ayaynu tilmaamaynaa inaanay sharcan ahayn wax markaa bannaan weliba dhaqaala burbur dadka muslimiinta ahina waa ku sugan yahay oo cid gaara loogu shaqaynayo iyo waxa weyaan qarar aad u fara badan oo ummadda sida loogu dhiirinayo iyo siday tahay ay kala duwan yihiin ayaa ku sugan khasaare uunbaana laga dhaxlaa in yaroo gaarahuunbaa waxa weeye dadka ku furata inta kale way ku jabtaa wax laga faa'iidaana ma jirto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay qofka gaalka ah qof muslima haduula hadduu dilo ma loo dili karaa
qofka gaalka ah ee quree dilkiisu bannaan yahay waa gaalka xarbiga ah gaalka kale calaa sabiili alqisaas iyo wax kale haddaan loo dilaynin oo waxyaabihii muslimkaba loo dili jiray haddaan loo dilaynin ee muslimkaba dhiiggiisa bannayn jiray gaalka aan xarbi mooyaane gaal kaloo dhiiggiisu bannaan yahay ma jiro gaalku waxaa la dilaa marka uu xarbi noqdo ilayaada gaalkaasi waa gaal xarbi ah ama haddaanu xarbi ahayn ee uu dimi yahay ama uu mucaahad yahay ama uu musta'min yahay mid ammaan la siiyey asalkiisu waa xarbi laakiin ammaan baa la siiyey wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah maala hadduu waxa weeye mid gaalahi uu idi weydiisto magangeliyo si ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa u maqlo magangeliya baa alla yidhi subxaana wa tacaala markaa saddexdaa nooc ee gaalada ka mid ah dimiga oo muwaadinka waddanka kulale ah mucaahadka dowladda ay cahdiga ku wada jiraan iyo ballanta iyo masalan kan waxa weeye musta'minka ah ee ammaanka la siiyey ama dowlade ha siiso ama shacab ha siiyeeh hadday doonto qof dumar ay ha siisee sida adilada saxiixa ku sugan in la dilaa sharcan mid bannaan maaha man qatala mucaahadan lam yarix raa'ixata aljanna sida nebiga ka sugan sala allahu aleh wasalam qofka gaal cahdi la dilaa jannada ma urinayo waa waciid aad u adag inuu gala daayo ma urinaya baa leeyihi haddayse dhacdo oo qof muslimahi ku xadgudbo oo xaaraamtaa u badrheedho oo uu dilo nebiga waxaa ka sugan sala allahu alayh wasalam laa yuqtalu lmuslimu bikaafir muslim gaal loo dili maayo looma qisaasayo muslimka si kalaa loo ciqaabi magtiisana waa la bixin laakiin la qisaasi maayo oo loo dili maayo looma dilayo allaahuma ilaa arrintu inaanay gaal dilistii ahayne dee shaqsigani uu markaa muxaarib iyo nooc kale yahay oo waxa weeyaan mid markaa waxa weeyaan waddooyinka iyo dhulkaa jaray oo dee hawl kale galay oo xuduud si kale wax loogu yeeshay mooyaane gaal baa laguu dilay la odhan maayo oo gaal looma dilayo sida adilada saxiixa ku timi wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay qur-aanka sidee baan ugu tadabburi karaa
in runtii qur'aanka tadabburkiisa iyo fiirfiirintiisu waxaa ka kow-a shaksigu inuu fahmayo waxa weeye macnihiisa inuu fahmayaa waxyaabaha ugu mudan bay ka mid tahay oo qur'aanka mar kastaba iyadoo loo baahan yahay si tartiil leh oo wanaagsan in loo akhriyo qofku calaa casbi istidaacatihi intuu awoodayo misna tadabburku waa min addubur macnaa shaygoo xagga shishe laga eego weeye oo isha la geliyo afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha marka qur'aankana tadabburkiisa waxyaabaha keena waa in loo fiirfiirsado fiirfiirsigaa waxyaabaha keenaya waa inaad macaanidiisa fahmayso oo dabadeedna aada maqsihiisa aayaddu halka ay markaa baryoolkeedu yahay iyo masalan macnaha ay ku tusinayso iyo si badan aayaadka ka horeeya iyo kuwa ka dambeeya si badan aad u egeegto had iyo jeer waxaa ka kow noqda qofku kow inuu macnaha fahmayo laba inuu soo jeedo adoo xagganna mobilkii ka eegaya xagganna qur-aankii ka eegaya maskaxda ama meel kale ka fakeraya oo aan qalbigii wada siinin oo maskaxdii ku soo wada jeedin yanii tadabburkaagu ma habboonaanayo marka runtii umuuraha keena ayay ka mid tahay ama markaa adigu akhri ama cid kale ha kugu akhrinayso oo cid kale ka maqal sida nebigu sala allah alay wasl waqtiyada qaarkeed uu waxa weeye ka dalban jiray bacdu saxaaba inay ku akhriyaan korkiisa marka tadabburku waa qur-aanku aad u fiirfiirsato oo si badan u dhuuxdo waxyaabaha keenayana waxaa ka mid ah inaad macnihiisiina fahmayso qalbigaagina joogo oo aanad qof laahi oo meel kale ku qafloon markaa aanad ahayn weliba wakhtiyada jaantu go-an tahayna aad iyo aad bay usii fiican tahay siiba wakhtiga salaada aad ku jirtana way ka sii wacantay haddaad akhrinayso wallahu subxaanahu wa tacala aclam
jasaahu allahu khayran sheekha saa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay waxyaabaha loogu talagalay ganacsiga ama curuudu tijaara sidee baa looga bixin karaa yacni sakada see looga bixin sidee looga bixinayaa
curuudu tijaara waxyaabaha ganacsiga mar hadduu shaygu shay xalaala yahay waayo waxa quree laga ganacsan karaa waa xalaal waa jiraan culimmada qaarkood iyo waxbaa xaaraan laga bixin karaa laakiin runtii xaaraane daahirmi mayso iyo haddii shaygu shay xalaala yahay kaasaa waayo mulki rasmiya sharcan ah waa shayga xalaasha ah markaa shaygaa xalaasha ahee ganacsi loogu talagalay hadduu gaadho qadarkii lacagta lagaga bixin jiray qadarkii lacagta lagaga bixin jiray sakada hadduu gaadho oo shan iyo siddeetan garaam oo dahaba uu jarayo ganacsigani intuu furnaana sannad ku soo wareegay xaaladda noocaasiya waa laga bixinaya waxaana lagaga bixinayaa qiimaha hadda uu jumlad ahaan suuqa ku yaallo ee hadda jumlad ahaan waxa la siinayo wixii aad soo siisayna lagu qiimayn maayo waxaa dhici karta inuu khasaaraba hadda kugu joogo oo qiimihii hore isbedelay marka wixii markii hore aad soo siisayna lagu qiimayn maayo waxaad siin doontana lagu qiimayn maayo laakiin shaygani waxa uu maanta jumlad ahaan suuqa ka yahay waxa uu maanta jumlad ahaan iyo wareejinta suuqa ka yahay ayaa lagu qiimayn marka waxaana la bixinayaa boqolkiiba labiyo badh haddii si kale loo yidhaahdana afartan meelood meel ahaan ayaa la bixinaya mar hadduu heer saka goys gaadho kalkuletarkuunbaad afartan meelood u qaybin meel ahaan baa la bixinaya sidaasi baa lagaga bixinayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay su-aali way fara badan yihiin mawda gaadhayno laakiin insha allah waan iska soo gebagabayn doonaa saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh meel qofka uu sheer ku leeyahay ma ka ma ka shaqayn karaa sida inuu maqal hayo noqdo oo kale
shaksigu meel uu sheer ka leeyahay ama shuraako ka yahay haddii si kaleba loo cabiro uu wax ku leeyahay oo shuraakada markaa ka mid yahay shurakaaga ku jira meesha oo shariikiinta uu ku jiro waxa weeye waa ka shaqayn karaa sida saxiixa ah waa ka shaqayn karaa mar haddii uu camalkiisani yahay camal aan shardi u ahayn markaa shuraakada oo aanu lahayn haddii aniga shaqadaa la ii diido shurkaduba jiri mayso haddaanu shurkada shardi u ahayn oo sharikada aanu shardi u ahayn ee uu waxa weeye camal ka madax bannaan yahay sida meel hadday furtaan dhakhtar oo kale inuu gaari uu leeyahay ugu soo shaqo tago uu leeyahay baskaygaan wataaye dee ii shaqaaleeya dabeedna uu saa mushahar kaga qaadanayo ama uu leeyahay shaybaadhaystaan ahay markaa shaybaadhkan ka shaqaynayaa laakiin haddii lagu garan waayo laga eryi karayo ama uu leeyahay manijarkii iyo mas-uulkii meesha markaa maamulayay baan ahay oo anaa maamulaya oo sidaa loola garto oo haddii lagu garan waayo laga bedelayo ee aan shirkadii baaba'aynin haddii camalkaa loo diido xaaladda noocaasiya mar hadday kala baxayaan shirkadii iyo camalkani mar hadday kala baxayaan oo shirko iyo ijaaro ay noqonaysa ama ajiir qof markaa shaqaynaya oo ajiir ahoo la kiraystay ama maqalhaye ha noqde ama wax kale ha noqdee sida saxiixa ah min aqwaali ahli اlcilmi waxaynu leenahay qofkaasi waa ka shaqayn karaa saddex qowl baa masalada ku jira waa ka shaqayn karaa weliba in sheerka markaa waxa weeye barsentajka in loo kordhiyo nisbada uu qaadanayo iyo in mushahar go-an la siiyo labaduba waa bannaanta labaduba waa bannaan tahay laakiin waa inaanay noqonun arrintani ra'sulmaalkii wax taabanaya oo dee baabiinaya waa inaanay ahayn ee waxa weeye de haddii bahashuu raasamaalkii ay u gudbayso isaga iyo qayrkiiba ile waxay doonayaan waa faa'iidee de waa inaan lagu sii xadgudbin laakiin shaqaalaha kaluun buu la mid yahay shirkaddu ama waxa noqoto ama yay noqon xaaladda noocaasiya mar haddaanu shirkadda shardi u ahayn shaqadiisu waxay noqonaysaa inuu ka shaqayn karo wax dheeraadana la siin karo waxa weeye mushaharna loo qori karo hada huwa saxiix wاlcilmu cind allah wallahu aclam
sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay qof yacnii waalan laakiin mararka qaar waalida ka baxaya yacnii ma loo waqfi karaa guri ma loo waqfi karaa
asalkeeda bannaanba qofka marna waasha marna miyirsada marba xaaladda uu ku sugan yahay xukumkeeda ayuu qaataa marka kan marba waalanaya daa marba miyirsanayana oo ka waalanaya caadiga ah baa wax lagu waqfi karaa waayo mulkii ehel buu u yahay in wax la siiyo ehel buu u yahay waa lagu maamulayaa uun dee gacantaan loo gelinanka xitaa iska waalan de wax waa mulkiyayaa marka uu marna waalanayo marna miyirsanayana xaaladda uu waalan yahayna axkaamulmajaanin buu qaataa xaaladda uu miyirsadana akaamtu axkaamulcuqalaa buu qaataa dadka miyirka qaba hadday guur tahay hadday furitaan tahay hadday muslimnimo iyo gaalnimo tahay hadday waxa weeyaan umuuraha oo dhan waxa weeye qaalibulaxkaam allahuma ilaa imaamada iyo waxyaabaha noocaasiya mooyaane oo dee madaxnimada guud in laga dhigto waxyaabaha noocaasiya mooyaane shakhsigani axkaamta qof caadiya buu qaataa sidiisaa loola xisaabtamaa oo lama yidhaahdo beraad waaranaan jirtee naga tag mar hadduu hadda miyar qabo axkaamta dadka miyarka qaba baa la siinaya bikaamiliha marka waa lagu waqfi karaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waxaan ku soo gebagabaynaynaa saddex su-aalood insha allahu tacaala su-aasha hore waxay leedahay waxaa dhacda sheekh farmasiyada marka digtoorada loo gelayo qofka dhakhtarka ah waxaa la goostaa kaadh qofkuna lacagta kaadh buu lacagta kaadhka wuxuu ka bixiyaa lacag iyadoo aan weli waxba loo qaban oo looga qaadaya lacagta hadhowtaa digtoorka u geli doontaa sheekh xukunkeedu muxuu noqonayaa yacnii tasarufka saas oo kale ah
waxa weeye in marka cid loo gelayo ama dhakhtar ha noqoto ama qayrkiiba ha noqoto ee ujradii gelitaanka ee camalkaa loogu qabanayo laga qaado waxba dhibaato kuma jirto waa tii wadaaddaduba ay fadhiisinka odhan jireen ka qaadi jireen soo maydaan maqal aniga kayga sarajoogga ugu dhigo waxna ha fadhiisine ya waxa weeye taa lafteedu wadaadku isagoo aan dee midhigin marka loo keena in la yidhaahdo inankan qabo ayaa lacagtana loo dhiibi jiray marka haddii la doono haba la yidhaahdo waxa weeye ma ahana xitaa xaqiiqatan marka la eegana weliba bishan soconaysa may ahayn waxaa laga yaabaa bishanoo shan casho kadib inay dhammaato lacagta la bixiyo laakiin fadhiisinka tii la odhan jiro kale weeye marka shayga qofku hadduu camal qabanayo muqaabil baa lagu bixinaya waayo dhakhtarka inaad la kulanto oo uu muhiimadaadii aad lahayd kuu fudaydiyo oo shaybaadhka adigu iskamaad qaadi garanayna kuu diro oo warqaddiisan laguu tixgeliyo oo uu saykoloji ahaan kuu daweeyo niyad ahaan oo ku yidhaahdo waxa weyaan waxba ma qabtid maasha allah waad fiican tahay waa isdeji oo dee waxa weeyaan muqaabil bau kuu bixinaya maaha waxa weeye waxba iima qaban maaha dee wax laguu qabay waana wax laysla ogol yahay marka wax dhibaataay kuma jirto wallahu subxana wa tacala aclam sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay geel xero kooda jira oo la isku darsaday oo lixdan gaadhaya een maxaa ka baxaya waata kale neefkii ka bixi lahaa haddii laga waayo xerada ma la soo iibin karaa awrsa ma lagu bixin karaa
geela laysku darsado ama geel bayuu noqonayna ariga iyo lo'da iyo waxyaabaa la midka ah ee hantida laysku darsado hadday sidii hanti qura oo kale ay isugu markaa jiraan oo xeradii iyo daaqii iyo waxyaaba markaa ceelkii iyo waxyaaba noocaasiya ka midaysayin wax curfi ahaan ka dhigaya kamaalin waaxid waxa weeyaan way isa sakaynayaan way isa sakaynayaan oo sakadu way wada qabanaysaa markaa sakadu wada qabato waxa weeye waxaa looga bixinayaa ka maalin waaxid sida xoolo qura oo kale sida xoolo qura oo kale ayaa looga bixinayaa haddii bishardi dadkan ay wax isugu jiraan ay dhammaantood ahlu zakaa yihiin hadday dad sakada lagu wada yeelanaya yihiin oo aan qaybide gaala ahayn ile gaal iyo muslim wax waa isku darsan karaane oo aan lalahayn geela qayb gaalaa leh ee dad ahlu zakaa a dhammaantood ay yihiinoo sakadu qabanayso waa laysku tirinaya oo masalan iminka lixdan kaasoo kale afar jir galaa ka baxayo tii baa laga bixinaya soo lambaradii toddobad ahayd aynu tirin jirnay koob iyo lixdan maahayn waxay isku bedeli jirta marka waxay noqonaysaa marka afar jirgalaha oo marka hore lix iyo soddon bay saddex jirgaluhu ku noqonayay afartan iyo lixda ayaa afar jirgaluhu ay ku markaa isugu bedelaysay ilaa lixdanka iyaduunbuu ahaa marka afar jirgalaa laga bixin haddii geela laga helo oo ciddii lahayd ay dee aqbalayso in la bixiyo haddayse ciddii lahayd ku dheggan tahay oo neef aad u xabatooriyah oo aad u eeganayaan yahay oo ma dhaafaana iyaakum wa karaa'ima amwaalihim bay gelaysaa waxaan idiin kala digaya iyagaiyo xoolahooda kuwa markaa aad iyo aad u sharafta badan leh ay ilkudhaca leh ay ilaashanayaan marka haddii si kastaba ha u dhacdee geelii laga bixin waayo ama ha laga waayo ama xabad aan lagu bakhaylay ha noqoto debedda waa laga soo iibin karaa shardi maaha kan in la bixiyaa debedda waa laga keeni karaa haddii xitaa debaddii ay ka suuro geli weydo taasi lafteedu adkaato waxa weeye mid ka hoosaysa waa la kabi karaao wax waa lagu dari karaa oo masalan saddex jirgalihii geela ahaayoo kale laba neefoo adhiya waa la raacin karaa qaabab noocaasa le haddii xitaa wuxoo dhani suuro geli waayo inkastoo lixdan geela dee aanay ka suuro geli waayayn oo ay dee adag tahay haddii geela xitaa wax laga bixiyaa suuro geli waayaan debaddii in laga keenaana adkaato wakhtiyada qaarkood waxaa bannaanaanaya lacag in loo wareego lacag in loo wareego ayaa dhici karaya laakiin dee lixdan geela waa badan yahay oo isaga lixdan geela odhan mayno lacag u wareega laakiin waxaynu tilmaamaynaa waxa weeye haddii laga waayo iyo ama lagu bakhaylo oo ay neef si gaara loogu dhegan yahay noqoto debadda waa laga keeni karaa wax dhibaataay kuma jirto in neef kale debadda laga keeno oo la bixiyo muhiimaddu waa in sakada la bixiyaa waxaa kalaan xusi lahaa calaa sabiili alfaa'ida haddii mid ka mid ahi diido dadku inta badan masaladaasay ku dhibaatoodaan oo mid ahaan diido oo yidhaahdo war adigu ayla xisaabin maysidee marka annagii ilaahay bay naga dhexaysaa arrintani adigu taada ka bixi oo uu kaa diido ila qasbi kari maysidee xaaladda noocaasiya marka laysku xisaabiyo geela oo dhan kaaga gaar ha u xisaabin oo waxa laga yaabaa markiiba inaad tahayd anigu toban baan leehayoo waa laba neefoo adhi ah shantiiba waa neef taasi sax maaha hadduu ku diido baddiisa ka baxoo intaad isku xisaabiso wixii ka baxayey nisbada adiga kaa qabanaysa inta tuldoodii aad leedahay waxa ku beegtoomaya bixi markaa geela aad isku tiriso hadduu lixdan yahay isku tiri masalan labaatan baad leedahay ha odrhanin afar neef oo adhayaan bixinayaa ee waxaa taadaa tuluddii baxaysay ee ahayd afar jirgalaha saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ila labaatan baad leedahay afartanka kale waa laba labaatanaad oo kale waxaa taadaa saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan maxay tuludaasi noqonaysaa marka lagu yahdo intaa intaa bixi markaa nisbada ku qabanaysa ee geela kaa qabanaysa bixi laakiin kaaga sidii geel gaara ha u xisaabinin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
su-aasha ugu dambaysa saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh shaqada looyarni looyarnimada in yacnii qareen la noqdo cid loo doodo muxuu yahay asalkeedu ama ma bannaan tahay Een, ama qofkaasi ha noqdo mid daalima ah uu u doodayo ama mid madluuma ha noqdo xukunkeedu sheekh muxuu noqonayaa
looyarnimada ama qareennimada ama muxaamil shakhsigu inuu noqdo arrinta noocaasi ahi asalku waa inay bannaan tahay min xaysu alasli waa waxyaabaha bannaan weeye waa alwakaala wakaaladuna asal ahaan way bannaan tahay shaksiga waxaan loo wakiilanayuun baa la eegaya wax sharciga ku bannaan ma yahay mise maaha waxaanay gelaysaa watacaawanuu cala albiri waاtaqwa walaa tacaawanuu cala alimi wاlcudwaan xumaha iyo markaa dembiga ha isu kaalmaysanine wanaagga iyo biriga iyo markaa samaha isu kaashada marka looyarnimadu waa shaqo xalaal ah min xaysu اlasli qofkana waxaa la rabaa inuu ilaahay kaga baqo subxaanaه wa tacaala oo shakhsigaa uu u doodayo juhdigiisa waxba aanu ka hagranin awooddiisa doodeed inaanu waxba ka hagranin wax dulmiyana aanu ku garabsiin walaa takun lilkhaa'iniina khashiima ilahay wuxuu leeyahy kuwa markaa daalimiintaa doode ha u noqon markaa dulmi ha ku saacidin nebiguna sala allahu alayh wasalam unsur akhaaka daaliman aw madluuman u gargaar walaalkaa gar iyo gardarraba marka uu waxa weeye gar leeyahay dee garab sii marka uu gar daran yahayna hiilkiisu waa inaad ka qabato oo tahay war ka daa sidaa daraaddeed ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan haddii waxa weeye shaksigani aad u doodaysaa uu xitaa yahay mid daalim ah waad u doodi kartaa haddaad isleedahay waad qaban karaysaa ee bal hortiisa soo gala oo markaa dabeedna hawsha u gasho waxataa waaryaah oo iminka waxaad ilan leedahay waxaan ku doodno oo inaad ertaasi waa dembiye haddaad isleedahay wasiilay kuugu noqonaysaa inaad qabato marka hore xitaa arrinka waad soo geli kartaa waayo munkarkanaad rabtaa inaad zuuliso dabeedna mar dhow baad odhanaysa uu odhanaya waxaa ku miiso sidaa shub oo markaad dabeedna mar dhow ka eegtaansa waaryaah oo niyo heedhee qodobkaasi markuu sidaa yahay bal sharciga mau bandhignaa ma hubsanaa iyada anigu dee nin afyaqaana baanoo haddaan hadlo waa la yaabyaabi doonaaye isku kay hadleeyo si wacan baan u hadli doonaaye laakiin bal ma iska hubinaa yaynaan dembaabine haddaad isleeda waad qaban karaysaa waad isku dayi kartaa laakiin haddii kale marnaba daalim garab saari mayse ha u doodin hadduu daalim yahay marka horese asalku ciddii kuu timaadaba dee waxa weeye haddaan wax kaloo xumaana kaaga muuqan waa inaad aqbalayso laakiin haddaad aragto inuu dulmi wado oo uu doonayo waxa weeye afkaaga inuu ummad ku xaq waasiiyo isku day inaad qabato isku day inaad qabato adaan isba casilin isku day inaad qabato oo xataa waryaa hebel inaga socon mayso war si kale u dhig war sidaa kale ma u dhignaa ma iska daynaa waxaanu ilaahay ma weydiisanaa wax dhaama haddaad aragto inaanu aqbalayn waxataa war anugu haddaba ku geli maayo adigana waxaan kugula talinayaa ilaahay ku abuurta ka baqoo iskaga tag marka haddaanad waxaan loo yaqaano looyarnimada cid ku dulminaynin oo aanad xadgodob samaynayn asalku waa min alacmaal aljaa'isa waa acmaasha bannaan bay ka mid tahay waxaana muhima ciddii mihnadaa gasho iyo shaqada noocaasiya inay ilaahay kaga baqato oo waxa weeye waxay awoodi karayso looyarradu in badan waxayse saaraan waxaanay awoodi karayn dabadeedna maantaba waxaa laga yaabaa kun beenood inuu sheego oo marba de waayo ma awoodi karayo siduu marba mid uga qabanayey adna adna waa kuu doodaya waaya adna aqbala adna tobanaan markuu dusha iska saaro hadhow maxaa dhacaysa birrito anaad ii doodaysaa marka tahid buu ku odhanaya waa yahay waa yahay daa waxba kama jiraan saddex kala u ballansan mobilkuunbaa lagaa xidhan weligaaba qayli de taasi arrin fiican maaha camalkiisina way ka xaaraantinimaynaysaa marka waxaa habboon waxa weeyaan qadarka uu awoodi karayo inuu looyarnimada ku gaabiyo iskuna dayo intuu awoodi karayo xaqa inuu garab siiyo oo u hiiliyo dulmigana uu ka hiiliyo taasi baa markaa waajibka saaran yahay laakiin camalku min xaysu اlasli waa inuu bannaan yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam
sheekha jasaa allahu khayran ilaahay ha ka abaalmariyo innagana haynagu anfaco su-aalaha intaan gaadhin ee khod harale ahaadaan intii wakhtigu saamaxayay uun baynu weydiinay sheekha wallahu aclam wsal allahuma calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته